Ururka Guure Foundation ayaa ceel-biyood ka hirgeliyay deegaanka Maluugta ee degmada Daarusalaam ee Somalilan. Ceelkan ayaa waxaa loo waqfay Xaaji Xasan Caraale oo geeriyooday. Maxamed Cabdulaahi Nuux oo ah guddoomiyaha ururka Guure Foundation ayaa ka waramaya ceelkan.
waxaynu joognaa deegaanka maluugta oo aynu ku furayno een, xafladiisii xarig kajarka ceel waqfi ah oo loo waqfiyey xaaji xasan caraale oo u waqfiyey inanku adeerka u ahaa een, cabdiqaadir caraale een, dee- oo laga hirgeliyey deegaanka la yidhaahdo maluugta deegaankaasi oo runtii ay ku nool yihiin dad een, tiro badan oo runtii baahi biyood u qabay inay xoolahooga iyo naftoodaba uga cabaan een, ceelkan ilaahayna miisaanka xasanaadka u saaro waqfiga een, waxa weeyaan loo bixiyey xaaji xasanna ilaahay ha u geeyo maanta ayuu aada ugu baahi badan yahay tusaalena waxay u tahay qof waloo waxa weeyaan dhintay in loo waqfiyo een, ceelasha biyaha ah iyo meelaha khayrigaa lagu daro biyuhuna maanta waa waxyaabaha lagu baahi badan yahay runtii dadka waxaan farayaa inay ogaadaan een, in lasoo saaro biyaha xoolaha iyo dadkaba la waraabiyo een, fadxiye axmed oo iyaduna runtii ceelkaa sabab ahayd inay een, deegaanka keentaan iyadana waan mahadnaqaynaa dadka deegaankana waxaan leenahay ka faa'iidaysta ceelkaa waa dushiinana waxaa saaran dayactirkiisa iyo ilaalintiisa Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa sheegay in ay baahi weyn u qabeen ceelkan.
aan biyaha maanta halkaa laga soo saaray dadweyne badan baa kaga kaaftoomi doona meelihii dheeraa ay tegi jireen Een, halkan maalintii ay yimaadeen shan kilomitir baa loo aroorayay laakiin maanta waa taa biyihii iyo halkaa dibadda loo soo saaray ilaahay uu halkaa keenay iyagiyo nadiifa Een, waxaan u rajayneynaa cidda bixisay iyo cidda soo dhiran khayr baan u rajayneynaa guud ahaan deegaan ahaanna waanu ku mahadinaynaa in lanoo soo kordhiyo oo halkanuun maaha ee dhulku uu fara badan yahay oo een, deegaankan oo keliya maanta inta ku kaaftoonta waa waxoogay marka loo eego guud ahaan maluugta waxaanu leenahay noo soo kordhiya soo wada wixii dambe eed heshaan insha allah khayr baan idin rajaynaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu iminka waad arkaysaan oo sanadka waxa dhacay abaar ballaadhan biyaba maanaan helaynin ceelkanu fadhanana waxa ku dhashay wax dubudaabis la yidhaahdo wixii carabka looda kaga dhacayay kanu qodnaba dirxaa ku jira bi- ceelkii dooxba waanu ka shakina waxaanu u mahadnaqaynaa markanu biyaha nadiifta ah helay eenu ceelka nadiifta ah helay kun goor yaanu u mahadnaqaynaa haddaanu nahay maluugta shan kastoona ina wada kaaftoobaynin haddana waxaa kayrkaaliya qosolkaa ku dhanoo dee wax walaalka hela anaguna nagu nagu wada dhan insha alla bidmillaahi karin waxaanu rajaynaynaa inaanu kii koobaad iyo kii labaad toona noqon ilahay idamkiisa wax khayr leh oo dambana ilahay idamkiisa aynu ku kulanno ciddii la baxday ee keentay ee xasanaadka u bixisayna allaha raxmaanka iyo miisaanka xan- xasanaadka allaha ugu daro ilaahay kama habaabiyo annaga dhadhabo shifala allaha nooga dhigo deegaanka maluugta ee degmada daarusalaam ee somalilan ayaa bulshada waxa ay dhib ku qabeen helista biyo ku filan waxaana ceelkan uu dabooli doonaa baahiyaha dhanka biyaha deegaanka